gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta dhexe ee hay-adda sudma waxaa heshiis istaraatiiji a ku kala siixdeen gudoomiyaha qatar jaaranti xafiiskeeda soomaaliya cabdifataax aadan macalin ujeedka heshiiska ayaa ahaa in laga wada shaqeeyo kasoo kabashada dhibaatooyinkii ka dhashay musiibooyinka u adkeysiga aafooyinka xoojinta gargaarka bini'aadimo tayeynta awoodaha shaqaalaha hay-adda sodma iyo in markaasi laga taageero helista kaydad gargaar oo hay-adda ay ka dhisanayso dowlad goboleedyada dalka sidoo kale heshiiska waxaa qayb ka ahaa qatar jaaranti sodma in ay ka saacido helitaanka agabka gurmadka deg dega ah qalabaynta xarumaha hay-adda sodma iyo sidoo kale in markaasi si deg deg ah looga jawaabo xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira dalka markii uu soo idlaaday heshiiska waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin cabdulle oo faahfaahiyey waxyaabihii ay ku heshiiyeen maanta oo ay taariikhdu tahay saddexiyo tobanka juun labakunlabaatanyafarta waxaa halkan hay-adda maareynta musiibooyinka soomaaliya ay kula saxiixatay heshiis istiraatiiji ah hay-adda qatar jaarati ee waddanka qatar oo aan walaalahan ah heshiiskaasu waxaa looga gol lahay oo uu taabanayaa dhinacyo kala duwan ay ku jirto dhanka resilensiga iyo recoveryga iyo waxyaabaha ilniinadu ay saamaysay amba kawaarista guud ahaan ay saamaysay sidii looga kabsa lahay sidoo kale heshiiska waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye in laga wada shaqeeyo oo gargaarka dowladda qatar ay bixinayso in hay-adda maareynta musiibooyinka la marsiiyo oo qatar jaarati ay mataqaanaa marsiiso waxyaabaha ay mataqaanaa ay qabanayso hay-adda maareynta musiibooyinka ay aad si dhow ay ugala shaqayso lana koordinayt gareeyo baahiyada meelaha baahiyadu ka jirtana la wada xoojiyo assessmentiyada iyo meelaha hotspotska ee waxyeelada badan ee dalka ay kasoo gaartayna ama ee laga yaabo inay kasoo gaartana si gaara looga wada shaqeeyo heshiiskaas wuxuu baarti ka yahay institutional buildingka ama mataqaana xoojinta hay-adaha dowladda soomaaliya ay ugu horeyso mataqaanaa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka runtii heshiisku waa heshiis taariikhi ah oo istaraatiiji u ah waxqabadka mustaqbalka hay-adda maareynta musiibooyinka saad ogtihiinba hay-adda maareynta musiibooyinka waxay leedahay istaraatiijiya ilaa shan sano waxyaabahaas heshiiska aan ku gelayno waxaa la waafajinaa ambay compatible leeyihiin mar kastaahi istaraatiijiyada noo degsan runtii hay-adda qatar jaarati waa hay-ad runtii wax badanna hay-adda maareynta musiibooyinka lasoo shaqaysay haddana la shaqayso aad aan isugu dhownahay markii horeba way isla shaqaynaynay laakiin heshiisku waa heshiis wuxuu sii xoojinayaa wada shaqayntii uu sii xoojinayaa